xaflada ku dhawaaqista natiijada fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayaa lagu qabtay magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle waxaana kasoo qeybgalay munaasabada arday bahda waxbarashada waalidiin iyo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay axmed cabdi maxamuud oo kamid ah maamulayaasha iskuulada magaalada jowhar iyo agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda muude sheekh cali
maanta in la shaaciyo natiijada fasalka sideedaad labada kun labaataniyo saddex iyo labada kun labaataniyo afarta waa arrin aada iyo aada loo sugaayey ciddii ka shaqaysay juhdi gelisay ku dadaashay waxaanu idin leenahay maadda ha idinka gaarto waxaan rabaa wax yar cajaladda inaan gadaal u celiyo waxaad la socotaan intaan nidaamkan dawliga ah ee imtixaanka midaysan aan la qaadin iskuullada waxay hoostegi jireen dallado iskuul kaste ama dallad kasta iida ayaa iskeed u shaacin jirtay si iida u gaar ah laakiin maanta waxaa farxad ah nidaamkay nidaamkaas in laga soo gudbay imtixaan midaysan hal wasaarad oo lagu midaysan yahay manhaj midaysan intiiba imtixaankii maanta in dadkii oo dhan hal qol ilasugu keenay wada faraxsan yihiin natiijadooda lagu shaacinaayo dalka guda iyo dibad mid kasta laga fiirsanayo waa guul inay u farxi doonaan natiijadii imtixaankii ay sugaayeen fasalka sideedaad runtii waxaan maanta aada ugu faraxsannahay ku dhawaaqista natiijada imtixaanka fasalka sideedaad sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex labaatan iyo afar musharaxiinta loo diyaariyey imtixaanka waxaan soo bilaabnaa shaqadeeda janaayo ilaa iyo maanta aan u joogno ku dhawaaqisteeda natiijada imtixaankan arkaysaan wuxuu soo maray marxalado kala duwan iyo wakti fara badan waxaad dareemi kartiin maalmihii imtixaanka u socday iyo idaarintooda iyo xulitaanka xarumahaas in dhammaan shaqaalaha wasaaradda aysan ka hurdin in imtixaankaasuu ku dhaco si nabad ah kusoo xaroodo si nabad ah natiijadeedana si nabad ay ku dhammaato midda kale waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda runtii i igmaday inaan howshaas baaxadda leh aaminaadda leh igu aaminay maantana waxaan aada ugu faraxsanahay in natiijadeeda maanta ay soo baxayso oona ku dhawaaqi doono agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle amiin mukhtaar ayaa ku dhawaaqay natiijada tobanka arday ee kaalimaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga islamarkaana hambalyo u diray dhammaan ardayda reer hirshabelle waxaa sharaf iyo farxaad weyn u ah in maanta oo ay ku beegan tahay maalinimo khamiis ah taariikhduna ay tahay labaatan iyo labada bishi sideed labada kun labaatan iyo afar inaan soo bandhigi doonno natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar kaasoo ay wasaaraddu qaaday shantii sane ee lasoo dhaafay waxaan rabaa inay idinla wadaago tobanka arday ee ugu dhibcaha sarreeyo natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanadka sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar waxaa ay ka kooban yihiin tobanka arday ee ugu sarrayso toddoba wiil iyo saddex gabar waxaa sharaf iyo farxad ah qofka ugu horeysa inay gabar tahay kaalinta koowaad ee imtixaanka sara dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar guud ahaan ardaydii u fadhiisatay waxaa galay saabiriin cabdulaahi cabdi cosobleh oo dhigatay dugsiga rawdatul iimaan two ku yaala beledweyne waxay keentay sagaashan iyo lix dhibic konton iyo todobo waa sanadkii shanaad oo xiriir ah oo ay wasaaradda waxbarashada hirshabelle qaadayso imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe